duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur
maxkamadda gobolka banaadir oo maanta ku dhawaaqday xukunka xog hayaha ururka s j s madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shaaciyihii sida laga yeelaya ciidamada macawisleyda ee la dagaalamaya al-shabaab
dowladda dalka jabuuti oo ka hadashay dagaalka khasaaraha dhaliya ee ka socda magaalada laascaanood
wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo imaaraadka kaga qaybgelaya shira caalami ah
maalinta caalamiga ee raadiyaha oo saddex iyo tobanka saddex iyo tobanka bishan ku astaysan oo inta badan dunida lagu xuseeyo
wararka dabaddana waxaa ka mid ah
turkiga oo tilaabo ka qaadaya boqol soddon iyo afar qandaraasle oo lagu eedeynayo dhismayaasha ku burburay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi
iyo madaxweynaha dalka iiraan oo booqasho ku tegaya dalka shiinaha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhurnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka febraayo sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayay warka duhur haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan
lowne maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta ku dhawaaqday xukunka xogayaha ururka s j s cabdalle axmed muumin oo ay dacwad ka taalay maxkamadda waxaana maxkamadda ay maanta xukunka ninkaasi ay ku xukuntay laba bilood oo xabsi ah sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir gariiqaan saalax axmed maxamuud
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir qaybta ciqaabta laanta caadiga maanta oo ay taariikhdu tahay bisha labaad maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka faqradii saddexaad xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay magaba islaash dada la islaash kaasoo eedeysana ka yahay cabdalla axmed muumin ina aamina ismaaciil macalin soddoshan jira ku dhasha xamar degan howlwadaag lana soo xiray taariikh kow iyo tobankii bishii tobanaad laba kun labaiyo labaatanka kuna eedeysan qodobada laba boqol sagaaliyo toban saddex boqol kow iyo labaatan iyo shan boqol iyo shan xeerka ciqaabta soomaaliyeed xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir waxay eedeysana cabdalle axmed muumin in aamine ismaaciil macalin soddon iyo shan jir ah ku dhasha xamar degan howlwadaag lana soo xiray kow iyo tobankii bishii tobanaad laba kun labaiyo labaatanka haddana damaanad ku sii daysan oo bannaanka ku jooga ku weyday faldembiyeedka ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed labo sidoo kale waxay eedeysanaha ku weyday faldembiyeedka ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed saddex waxay ku heshay eedeysana cabdalle axmed muumin faldembiyeedka ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay laba bil oo xarig ah oo lagu xisaabinayo kow iyo toban maalin uu hore u xirnaa ka hor inta aan damaanadda lagu sii daynin maxkamaddu waxay kala laabatay eedeysanaha damaanadii uu bannaanka ku joogay xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta sharciga uu tilmaamay xukunkan waxaa la gaaray maanta oo ay taariikhdu tahay tobanka bisha labaad
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir intaasina haddii aynu kaga gudubno markaan haddii aynu fiirino madaxweynaha soomaaliya ayaa shaaciyey sida laga yeelayo ciidamada macawisleyda ee la dagaalamaya al-shabaab
dadka diasporada cadaadka walaalka halkan wuxuu ka dhawaajiyey yuusuf madaane ee guddoomiyaha gobolka ee hal doolar dalkaaga ku dhiso mashruucu keeno horta mashruuca hadda waxaa loo bedelay hal doolar dalkaaga ku daafac habaryarteena haddaad dhubaatii ka dhawaajiso tiri hal baan haddaan sugeyno ayada ingiriiska kadibid baankay taqaanaan hal baan haddaan sugeyno waa saas hal baan waxaa laga yaabaa wax iska sahlan inaan aan aan ku iibsano oo waxyaalaha ugu weliba ugu ugu raqiisan inaan ku iibsanaa laga yaabaa waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay hal baan ama hal euro ama hal doolar waxaa laga yaabaa waxyaabaha ugu ugu jaban inaan inaan ku iibsano laakiin intaan inta fadhida ku geey hal hal baan isku dara hal baan miya waa hanti aad iyo aad u badan malaayiinta soomaalida meel kasta joogta markay isku dartana waa malaayiin waxbay taraan wax weyn hal baan ma aniga hadda waad bixi aan bixi karaa ma aha hal baan waxbuu taraa ogow ha yaraysanin hana mas-uulin insha allah tacaala taas markaan intaas uga baxo waxaan rabaa jaaliyadaha aqoontii iyo nasiib darooyinka qaarkood oo jiro oo maxaan ku yidhahdaye dadka jaaliyadaha horta dee dadkii fiicnaa waxaan umalaynaa weli gadaal isu sii dhigayaan inta badan wakti gadaal la isu dhigay waa dhammaaday dad jaaliyadaha looga yimid oo muddo dheer ku noolaa waddan nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn ay ka jirto dimuqraadiyada ay ka jirto oo dadka ay qadarsan yihiin ka yimiday ayaa markuu loo yimaadaa wuxuu noqonaa bahal kale oo dimuqraadiyadii diidan oo dadkii aan tixgelinayn oo rabitaankoodii aan ogolayn oo maxaa war dadkaana jasiirad qaawqaaw la yidhaho hadduu ku talmay marka qaarkood waa isweydiinaysaa horta waxaan rabnaa dhaqanka iyo wanaagga iyo nolosha inta aad ku timida oo aad ku toosan tahay oo aad dalkaan ku joogto ma joogi lahayn dalkaan waa lagu dili lahay qof mudoo jira daqdaqlo qoortaa laga goy lahay haddaanu sharci iyo kala dambeyn haddaana jirin waxaan rabnaa horta dadkiina diasporada ah warma joogta ay dalka kusoo noqdo dadka inay u sheegaan wanaagga ay leedahay marka aad rule of law yacni qaanuunka hoostiisa markaad ku nooshahay wanaagga ay leedahay marka qaanuunka loo gafana dhibaatada imaanaysa annaga waa aragna laakiin dadkeena maanta joogaa sooma aniga iyo inta ilaahay cimri uu siiyey oo aniga ila da-daa waa xasuustaan wixii dhacay waa soo dhex taagna waa joogna waa wax mar walba na gubaayo oo aan inaan si uun inaan uga baxno uga gudubna aragno laakiin dhalinyarada soddon iyo laba jirka soddon iyo saddex jirka afartan jirka xataa aan dhaho wixii soomaaliya ka dhacay ma oga ma xasuustaan ma arkin uma soo joogin laakiin in badan oo kamid a waxay kusoo koreen ama ka yimideen dalalkan yurub iyo north america iyo meelo lamid ay ka yimaadeen oo nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn iyo xuquuqda muwaadinka uu leeyahay iyo waajibaadka muwaadinka lagu leeyahay garanayo garanayo dalkii guud ahaan waa fiican yahay dadkeenna waa fiican yihiin niyaddoodu waa san tahay ayagaa u istaagay muxuu ahay al-shabaab ayagaa deegaanada ka kiciya al-shabaab ayagaa dowladda iyo ciidamada garab taagan tilmaamaya oo waxayna al-shabaab unugyo yaryar oo toban toban iyo shan shan iyo labaatan labaatan ay u socon jireen oo deegaanka meeshay raan uma jireen waa ka quusteen uma soco karaan maanta uma soco karaan maanta shan shan iyo toban toban iyo uma socon karaan maanta waxaa u diidayna waxa waaye macawisley waaye markii ay isku tagaan oo ay jamaaca jamaaca noqdaan ay baabuur iyo ciidan fara badan noqdaanna kor cirkaa laga arkaa markaasna dagaala lagu qaadaa marka macawisleydu macno badan ku fadhiyaan waa xoreeyayaashii maanta waaye berrida booliiskii deegaanka waaye insha allah booliiska deegaanka oo sharciga iyo kala dambaynta hay lahay waaye ilaahay idankiis marka waa waa guulaysanaynaa waana guulaysanay inta noo dhiman waxaan u baahannahay garab istaaggeena
codkaasina waxaa u dambeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayey munaasabadda lagu qabtay magaalada rome ee caasimadda dalka talyaaniga halkaasi uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo kaga hadlayay arrimo dhowraha oo ku aadan safarkiisa uu ku tegay waa socdaalkiisa uu ku tegay dalkaasi talyaaniga iyo weliba kulamo kale uu la leeyahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda talyaaniga oo ka dhacaya dalkaasi talyaaniga markaan haddii aynu eegno dowladda federaalka soomaaliya waa wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa dalka imaaraadka carabta ay kaga qeybgelayaan shirweyne heer caalami ah wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo sidoo kale ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed bare maxamuud iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa magaalada dubai ee dalka iskutaga imaaraadka carabta waxa ay kaga qeybgelayaan shirweyne caalami ah oo laga hadlaya kobcinta awoodda dhallinyarada iyo sidoo kale ka qeybgalkooda xukunka shirweynahan oo ay kasoo qeybgalayaan wufuud ka gaaraysa ilaa iyo afar kun oo xubnood oo kana kala imaanaya ilaa iyo boqol iyo konton dal ayaa ka kooban ayaa waxa uu yahay mid ka kooban laba iyo labaatan madal oo ka mid weliba dooda gooni ah looga yeelan doono sidoo kalena arrimaha dhallinyarada looga doodi doono wasiirka dhallinyarada ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed bare maxamuud oo ka qeybgelaya madashan gaarka ah ayaa waxaa sidoo kale la filayaa inuu halkaasi ka jeediyo khudbad oo ku aadan arrimahaasi waa arinta la xiriirta shirweynaha dhallinyarada
maalinta caalamiga ee raadiyaha oo saddex iyo tobanka febraayo ku aasteysan ayaa maanta dunida inta badan laga xusay
shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa lagu meelmariyey sanadkii labakunlabaiyo tobankii in saddex iyo tobanka bisha febraayo loo aqoonsado maalinta caalamiga ah ee raadiyaha dunida kadib soo jeedin ka timid hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada dhaqanka iyo sayniska ee unesco laga soo bilaabo wakhtigaas marka la gaaro saddex iyo tobanka bishan waxaa dunida oo dhan looga dabaaldegaa munaasabadda maalinta raadiyaha iyada oo la adeegsanayo halkudhigyo iyo hadallo dhiirigelin ah halkudhigga sanadkan waa raadiyaha iyo nabadda sida ay shaacisay hay-adda unesco oo sida ay sheegtay u aragtay in raadiyo muhiim u yahay nabadda caalamka soomaaliya oo muddo dheer ku jirtay dagaallo iyo deganaan la-aan siyaasadeed sidee ayuu raadiyuhu muhiim ugu yahay qiimasama u leedahay maalintan waxaan su-aashaas weydiiyey faarax cumar nuur oo ah guddoomiyaha ururka isutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fesog unesco sanadkan waxaa moodaaba inay soomaaliyad u shaqeynayso leanna waxaa waaye sanadkan sanadkii raadiyaha iyo nabadda la yiri waayo oo halkudhig la sameeyey waayo marka waxaan haysanaa sanadkan hadda laga bilaabo ilaa febraayada kale aan haysanaa inta halkudhig kale lasoo saaraayo marka fursadda aan haysanno annagoo nabad u baahan iyo tiimkaas amaba halkudhigaas inaan ku shaqeyno ay tahay inaan qabsano waayo marka labada gacmood ku qabsano aan ku shaqeyno waayo raadiyaasheenna waxaan leenahay ka badan lixdan idaacadood ka badan aan leenahay oo waddanka kuwada yaalla qaar cusub oo soo darsama qaar kalea sii duma barihii bulshada idaacadihii qaarkood ku jiraan oo barnaamijyadooda looga faaideysanaa laftigooda marka waxaa waaye waxyaaba aan samayn karno waxaa waaye oo nabadda xaggeeda la xiriira oo aan uga faaideysanayno barnaamijkan nabadda iyo raadiyaha inaan sameyno doodo waxgala ah oo wax dhisaaya inaan sameyno barnaamijyo falanqeyna oo lagu falanqeynayo waxyaabo dhacay sidii loo saxaayey iyo sida sida loo hadday micnihii weli ay liitaan in la saxo in laga daba tago marka waxay u baahan yihiin dadkaas oo dhan raadiyaha dad wariyaal dhab ahaan maaragtay hawshaas u gala oo ku mintida sanadkan wax fiican ka soo saaro
waa astaanta barnaamijka sahanka nabadda oo toddobaadkiiba mar ka baxa raadiyaha codka xorriyadda oo
markaana haddii aynu fiirino dowladda jabuuti ayaa waxa ay ka hadashay markii ugu horreysay dagaalka khasaaraha dhaliye ee ka socda magaalada laascanood ee gobolka sool dowladda dalka jabuuti oo ka hadashay dagaalka maalintii sideedaad ka socda laascanood ayaa sheegtay in xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne ismaaciil cumar geelle ay had iyo jeer u ololeyneyso nabadda gobolka aysan marnaba faragelineynin arrimaha dalalka ay dariska yihiin qoraal uu bartiisa twitterka ku baahiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee jabuuti maxamed cali yuusuf ayaa waxa uu ku yidhi somalilan ma codsan dhexdhexaadinta jabuuti ee xaaladda laascanood marka jabuuti waxa ay kusii adkeysan doontaa ayuu yidhi siyaasadeeda darisnimo ee caanka ay ku aheed ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jabuuti oo ka hadlayay arinta ku aadan dagaalka ka socda magaalada laascanood dagaalka lagaas caanooda ayaa galay maalintii sideedaada waxaa tan iyo saakay lasoo sheegayaa dhawaqa hubka jugta culus oo halkaasi laga maqlayo
hagaag dhegeystayaal iminkana akhbaaraadka dibadda dowladda dalka turkiga ayaa tilaabo ka qaadeysa boqol soddon iyo afar qandaraasle oo lagu eedeynayo dhismayaasha ku burburay dhulgariirka dhowaan ka dhacay dalkaasi dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay bartilmaameedsanayaan ilaa iyo boqol soddon iyo afar qandaraasle iyo dhinacyo kale oo lagu eedeynayo inay qeyb ka yihiin tiya- ee, tayada dhismayaasha ay dhiseen oo hooseysay iyo hababka dhismaha ee aan sharciga ahayn ee ay isticmaaleen tallaabadan ayaana daba socota burburkii xooganaa ee ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay dalka turkiga waxaana ee, wasiirka cadaaladda ee turkiga uu sheegay islamarkaana uu wacad ku maray inuu ciqaabi doono cid kasta oo lagu helo inay guryaha ku in guryaha ku burburay eh, dhulgariirkaasi ay u dhistay si aan habboonayn guud ahaanna waxaan jecelnahay in intaasi aynu kusoo gabagabayno war waxay dalkii daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka dhageysaneysay radio dalsan idinkuna aad ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka warka duuri radio dalsan
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel